halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosi nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa axad bisha feebruwarina waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed
halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aanno go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku hallaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo heedaha amnigeeda raacsan kaasi waxa uu ahaa taliyaha nabad sugidda soomaaliya oo sheegay in hay-adaha nabad sugidda kulan ay yeesheen kadib ay amniga gobolka banaadir u xil saareen mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi waxaa kale oo aad maqli doontaan in ka badan toban dhallinyaro soomaali ah oo ku dhowaad laba toddobaad ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka maraykanka hillary clinton ayaa si sahlan ugu guulaysatay doorashada horudhacaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu ay ku baratameen gobolka south carolina waxa ayna sidaasi ku noqotay qofka hogaamin doona doorashada isreebreebka ee xisbiga inta laga gaarayo maalinta talaadada ee soo socota oo loogu magacdaray talaadada weyn oo muhiim u ah doorashada ay xisbiga dhexdooda ku loolami doonaan warbaahinta qaarkood ayaa markiiba waxa ay soo bandhigeen in hillary clinton ay si rasmiya ugu guulaysatay codbixin horudhaca oo gobolkaasi ku yaala koonfurta maraykanka ka dhacday balse kuwo kale ayaa waxa ay sheegayaan inaana si rasmiya loo wada hubin natiijadaasi hase ahaatee dadka qaabilsan ololaha musharaxa kale ee berni sandres ayaa iyaguna durbadiiba u hambaliyeeyay hillary clinton guusha ay xalay gaartay saraakiisha bariga dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ay ku dhinteen in ka badan saddex iyo toban qof islamarkaana in ka badan afartan kale ay dhaawacyo ka soo gaadheen qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel ku dhow gobolka kunaar oo ku yaala xadka ay wadaagaan bakistan iyo afghanistan qaraxii qofkaasi fuliyey ayaa soo kaxaystay dhugdhugley isaga oo isku qarxiyey afaafka hore ee xafiiska guddoomiyaha gobolkaasi dadka dhintay waxaa ka mid ahaa hogaamiye ka tirsan qabiileedka halkaasi degan oo ka soo horjeeda ururka taalibaan magaciisana lagu sheegay malik khan jan cabdalla cabdalla oo hogaamiyaha guud ee dalkaasi afghanistan ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey weerarkaasi isaga oo sheegay in wadahadallada iyo gacanka hadalka afghanistan ka jira islamarkaana aanay meel wada istaagi karin amaba aanay wada socon karin wadahadallada ayaa waxa uu ka waday wadaxaajood toosa oo la filayo in dowladdu ay la gasho ururka taalibaan iyo ururada kale ee dagaalka kula jira amaba kasoo horjeeda dowladda waddankaasi afghanistan wadahadalladaasina waxaa la filayaa inay toddobaadka dambe ka furmaan dalka bakistan
subax wanaagsan idilkiinba dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda guddiga amniga qaranka ee ka jira soomaaliya magaalada muqdisho ayaa xolay kulan ay ku qaateen halkaasi kadib waxa ay ku sheegeen in wixii haatan ka dambeeyay ay sugidda amniga magaalada muqdisho ee guud ahaanba gobolkaasi banaadir laga doonaya in uu xilkiisa ka saaran yahay sidoo kale maamulka gobolka banaadir kadib kulan ay isugu yimaadeen madaxda hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saareen go'aamadani kulankaasi iyo go-aankaasi xalay yimid ka hor waxa uu yimid markii habeen kadib magaalada muqdisho xalay ee ka dhaceen qaraxyo dad badan ay ku waxyeeloobeen haddaba wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda kuwa booliska iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay qodobo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo sugi karo ammaanka magaalada muqdisho waxaana markii uu kulanku soo idlaaday shir jaraa-id u qabtay qeybaha kala duwan ee warbaahinta taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo ugu horeyn shirkiisa jaraa-id ku sheegay in wixii hadda ka dambeeya howlaha ammaanka magaalada muqdisho lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir islamarkaana iyaga lagula xisaabtamayo wixii amni darro ah ee magaalada ka dhaca caawa kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo gudoomiyihii kusumihii gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii booliiska nafteydana ku matelaya halkan halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heerihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigo da waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amniga ee raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeedda in laysku xidho kii xogta haayoo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidan oo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idin qalabayno inaan idin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dowladda ah barabowso laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula cabdiraxmaan tuureere taliyaha ciidanka nabad sugidda ayaa sheegay in qorshahan cusub uu ka soo fulay kulan ay yeesheen guddiga amniga qaranka iyaguna uu farsamo ahaan shirkoodu ahaa sidii ay howlahaasi ku hirgeli lahaayeen maamulka gobolka banaadirna uu ula wareegi lahaa mas-uuliyadda ku saabsan amniga magaalada muqdisho kulankii caawa dhacay madaxduna waa ka warqabtaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka amniga waa ka warqabyaa maanta asigaa guddoominayay guddigii amniga arrintaa ka shiray gudoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka uu joogay caawa waxaan halkan u nimidna inaan farsamo ahaan wixii maantay guddiga amnigu uu go'aan ku gaaray in farsamo ahaan aan u dhaqan gelinno ayaan halkan u fadhinaa wixii ka dambeeya isbuucaana maamulka gobolka waxay noo sheegeen in wax badan oo dhaqdhaqaaqa la samaynayo waxaan leenahay shacabku yow niyad jebin annaga taliya nabadsugo taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saakow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamullada kale talisyadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragta aan ugu talagalnay nabadsugada ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqay doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin maxaan idinku caawinaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon ugu dambayntii taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey sababaha keenay in xilligan ay maamulka gobolka banaadir ku wareejiyaan ammaanka caasimadda muqdisho ayaa ku jawaabay maamulka gobolka banaadir amniga awelba waa u xil saarnaa laakiin waxaa la saxay mafaahiim baa la saxay hadda wax guudo oo loo haysta qaabkii wada shaqaynta fahamka laga haystay baa la saxay laakiin qaanuunkeenna baa qoraya sharciga sharciyadeenna lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii soo baxay baa qoraya in maamulka gobolka banaadir amba maamul kaste amba maamulka gobolka hiiraan maamulka maxaanku yidhahda garoowe oo amnigiisa asagu mas-uul ka yahay ciidanka amniga ahee ka shaqaynayana gobolkaas ay asiga hoos tagaan waa wax sharciyadeenna ku yaalla wax cusub maahan laakiin dib u noolayn caawa waxaa la sameeye waxa weeyaan in dib nool loo nooleeyo sharciyadaas maamulkina awood la siiyo asagoo uu taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadsugidda degmada la xisaabtamo oo asagu ku shaqeeyo haddii uu ku shaqay waayo oo ay amarkiisa qaadi waayaan oo shacabkii iyo isku xirmi waayaan oo asagu riboodka soo qoro waxa cusub caawa oo awoodda lagu siiyey maamulka gobolka banaadir waa taa awood oo hadda la samaynayana maahane waa wax la noolaynayo shuruuc badan waddanku dib uu dhismayaa shuruuc badan oo dhimataa jirta qaabab badanoo dowladnimadu u shaqaysay oo dhinsanay baa jira marka maalinba waxaa la noolaynayaa qodob muhiima marka qodobka caawa la noolaynaya waa qodobka kulanka dib loogu hagaajinayo nabadgelyada magaalada muqdisho oo ay yeesheen maamulka gobolka iyo laamaha amniga ayaa kusoo beegmaya xilli habeen hore magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo waaweyn kuwaasoo gilgelay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho islamarkaana geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington in ka badan toban dhalinyaro soomaaliya oo ka yimid magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba sheegay inay ku xayiran yihiin garoonka jomo kenyaata ee magaalada nairobi ee dalka kenya dhalinyaradan ayaa sheegay in siyaabo kala duwan ay ku yimaadeen garoonkaasi iyagoo kasoo ambabaxay magaalada muqdisho islamarkaana u socday dalka suudaan waxaana sheegeen inay haystaan fiisayaal sharci ah oo ay dalkaasi ku tegayeen oo ay kasoo qaateen safaaradda suudaan ee magaalada muqdisho hase ahaatee markii ay garoonkaasi yimaadeen loo sheegay inaanay gudbi karin qaarkoodna waxay sheegeen in ay tegeen dalka suudaan oo halkaasi laga soo celiyey xalay ayay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi khadka telefoonka iigu warameen ugu horeyn waxaan la hadlay cabdiqaadir waxaana ku xigi doonta ismahaan oo iyadu si faahfaahsan uga hadlaysa xaaladda ay haatan ku jirto iyada iyo dhalinyarada kaleba
magacaygu waa cabdiqaadir aadan cali waxaan joogaa aeroportka kenya waxaa kasoo qaatay safaarada suudaan ee muqdisho dabadeetna waxaa soo goostay tigid ah oo khartuum oo suudaan marka waxaa transort ku ahaay jomo kenyatta jomo kenyatta markaan imid aan transortkii meesha oo xarunta kenya eros tagay waxaan ku dhahay body bas baan rabaa khartuum baan u socdaa markaasay ugu yidhahdeen baasboorkaada keen markaa baasboorka u dhiibay waxay arkeen inuu yahay baasboorka baasboor soomaali waxay dhaheen kuma siinayno boody bus ee wax yar sugba fiisaada waxaanu diraynaa khartuum kadib bay kasoo jawaabayeen hadduu sax yahay hadduu qalad yahay waayaa baa ku dhahay walla hadda waxay ga haysteen shan cisha waan gartay markii dambe maxaa dhacay markii shan cisho kadib shan cisho shan cisho markay ga haysteen kadib waxay dhaheen waa lagaaga soo jawaabay markii lagaga soo jawaabay waxaan aaday khartuum khartuum marka airportka boodis markaa qaad khartuum aan aaday airportkii aan galay oo khartuum immigrationka khartuum way soo celisheen anigu maaragta baasaboorkeyga croobi ka qaadan fiisiha aan baarin waxyaabo badan aan sameynin waxay ku dhaheen anigoo dadka kale ila socday dib iskaga laabta marka aan bax khartuum tagana isla marka ay soo celisay isla xilligaadan waxaa jooga shan cisho oo wax jawaab ah lii siinin oo maaragtay baag baasaboorada qabsadeen aniga luqada si fiican u garan maayo horey gadaal midna maanu bixinba eerboodkii suudaan inteed joogtay isagana asaga waxaa jooga mala hore iga soo celin jomo kenyatta iga soo celin jomo kenyatta iskaga haysatay marka dadka way kala duwan yihiin dad bakisa oo gaar baa ku dhacday markaa tobankiina qof ma hal maalin baad wada timaadeen hal maalinna waad wada dhoofayseen maya falaydo kala ku kala imaanay waxay dul taagan askar baa dul taagan oo hadda maaragtay gacanta ku hay- gacanta ku hayd ay gabadha kugu dhiibaayo
hadda askar baa noo timid waxayna leedahay iyadoon waxbana su-aalin waa idin kaxaynaynaa aniga wagacay waa ismahaan waxaan ka nimid magaalada muqdisho safaaradda ku taala magaalada muqdisho ee suudaan baan fiisaha kasoo goosanay dad madaxa oo dowladda federaalka ku jira ayaa noo dhameeyay annaga waxbarasha u soconay dad dhalinyaraha oo wadanka inay wax usoo bartaan rabay baan nahay bacdayna waxaana laga qaaday baasaboorradii annaga tigid waxaana loo soo gooyay inaan ku nahay transit ee magaalada nairobi ee jomo kenyatta inaan transit ku nahay markaan transit kusoo noqonay baasabooradii baana laga qaada hadda anigu waxaan joogaa shan iyo toban casho baan wallaahi dhulka seexanaya markaan u tago oo dhoo baasaboorka u geeyo nooma laii soo jawaabay waxay ugu oranaysaa no ansa seat meeshaada fadhiiso dadka kale oo afrikaanka kale oo wadamada kale ka kala yimi ama ha noqoto tanzania congo dadkaas u shaqeynayaan iyo dadka cadaanka ah waan gartay adigu shan iyo tobanka cishaba ma eerboodka unbaad joogtay mise mar baad airboodkaan dhex fadhiyay ha shan iyo tobanka cashaba airboodkaan fadhiyay ma suurtagal ma kuu tahay markaa inaad waddankaaga iskaga laabatid magaaladii muqdisho aad ku noqotid de qof soomaaliya oo yacni lacag soo rasbi soo bixiyey oo tigid soo goostay oo wadankana waxoogaa iska broblem ka jira waa dareemi kartaa ula- waalidku soo dirsaday ma noqonaysa inaad si dhaqsi ah ku noqotid waxaa is leedahay bal xaaladdu siday noqoto iska eeg eeg oo iska dhowr marka intaasay ila gaadha haddana tomorrow haddii la ii jarayo waan iska laabanaya anu Waa waayo cid xushmad isiinaysaba ma jirto wallaahi arrin aada u muruga badan baa meeshan aan kala kulanay soomaali badan baan nahay waan gartay eerboodka markaa een, dad intee leeg baad joogay shan iyo tobankaa cisheed adigu ku sugnay dad soomaaliya oo meesha ku ximiday Walahi, waxa- soomaali waxaan nahay adigu saddex iyo toban qof afar iyo toban qof baan nahay maanta waxaa nagu soo dirsamay afar qof oo iyaguna suudaan u socda falaytka caawa shan saac iyo waxay ku qornaayeen rubic shan waa laga reebay haddana falaytka markii jawaab lagu waxa lagu leeyahay tigidka waa in adigu iska bixisaa laba boqol oo doolar Een, cid kula hadlaysa oo xushmad ku siinaysa oo wallaahi ku eegaysa inaysan jirin baan ku yidhi Waa gartay.
marka waxa yacni wallaahi haddaad yacni caawa aad joogi lahayd aad ku sugnaan lahayd murugta taalla adaa arki lahaa qof kastoo soomaaliya wuxuu leeyahay maxaan kuu qaban karaa anigu transit baana maxaan kugu caawin karaa waan gartay cunto iyo sideed u heshiin hadda wiilashii wiilkii kula hadlayana waa la xidhay waan gartay cunto sideed u heshiin markaa oo- ma helna cunto ma helna cunto waayo waxaan meel lagugu soo dira ma lahan meel aad dadkaaga kala xiriirtid ma lahan hadaa wacdo waxay leeyihin yaan kugu soo dirnaa yacni waxba ma cunno anagu waan gartay ismahaaney ee soomaaliya waxay ku leedahay safaarad ee magaalada nairobi ee safaaradda ma la xidhiidheen oo cidima idinka timid ilaa hadda cid noo timi ma jirto cid aanan la xirin xataa eh, dib- dadkii la soo celiyey waxaa lala xiriiray safaaradda een wax jawaaba xataa anaga nalama soo siin waayo beri afar saac baad jawaab helaysaan baa layidhi mana aanan helin wafdiyo badan oo soomaaliya ka tegey oo meelo kala duwan u socday baa airboortka een, jomo kenyatta soo maray iyaga eh, ma la hadasheen oo wax dhibaatadiina ma u sheegteen muddadaasi wallaahi waanu la hadalnay laakiin waynala hadli waaye maalinta wato wufuud ay ka mid yihiin eh, madax- eh, guddoomiyaha baarlamanka jawaari iyo eh, madaxweynaha eh, kismaayo eh, axmed eh, madoobe ayaana dhaafay waan la hadalnay waynala hadli waayeen hadda maanta dalkaana salaame isagoo wufuud la socda oo u socdaa eh, masar jaamacadda carabta qofka maanta muwaadinka dhabta oo noo soo istaagay wuxuu ahaa professor dalxa isagaana wallaahi kursigii wuxuu waxaa loo waday meesha dadka soo dhaweynta la fariisiyo ee airportka jomo kenyatta uu leeyahay v i b da la- lagu geynayaa baa la yidhi wuu diiday wuxuu yidhi anigu ma tegayo dhalinyaro soomaaliya oo dhulka seexanaysa qabowga nairobina waa dareemi kartaa marka dee waxaan wallaahi waxaan sameyna garan mayno waayo annaga dad soomaaliya nahay wadankayagana waxaa dhib yacni dhibta ka jirta waan dareemi karnaa xataa telefoonka waana laga qaadaya marka adigu beritoole sidaa dadka ku gaarsiiya waana ku salaamaya baay taasi waxay ahayd gabadh magaceeda ku sheegtay ismahaan waxaana kasii horreeyey cabdulqaadir labadooduba waxa ay ka mid yihiin in ka badan toban dhalinyaro soomaaliya oo sheegay inay u socdeen dalka suudaan hase ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ee magaalada nairobi xalay ayay khadka telefoonka iigu warrameen hase ahaatee waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno safaaradda soomaaliya ee ku taalla magaalada nairobi balse xalayto noomay suurtogelin haddii ay dhegaystayaal noo suuro gashana idaacadahayaga dambe ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxa ay safaaraddu kala socoto dhalinyaradaasi eerboodka ku xayran
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal cumar daahir cabdi cumar kuul cumar kuul oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee dalka jabuuti ayaa ku geeriyooday dalka sacuudi arabiya waxaana meydkiisa loo soo qaaday magaalada jabuuti marxuum cumar kuul ayaa waxa uu baryahan dambaba ku howlanaa cilmi baaris uu ku sameynayay sugaanta soomaalida haddaba waxaynu xalay khadka telefoonka kula u xiriirnay si aan taariikhdiisa wax badan uga ogaano sagaal cabdulqaadir axmed oo ah suxufiyad madax bannaan oo ay wada ka wada tirsanaayeen ururka soomaali pen ee suugaan yahanada iyo qoraayaasha soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay dalka jabuuti saare ciidanuur ayaa iyana wareysta ay ugu horreyntiina waxa ay weydiisay halkaa ay haatan kaga sugan tahay maraykanka
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون سهرة عمر الظاهر عبدي كول وحوها أبوان رير جيبوتي أه أبوان تاريخ دار كلها فانكا إيه سوغان رير جيبوتي أبوان كوسوها أبوان هيسة بدن إيه قبية بدن بله رير جيبوتي دمانتود آدو يقانان waxaan isleeyahay suugaanta soomaalida wax badan buu isaguba kusoo daray soomaalida oo dhanna in badan oo soomaalida kamid ahina way garanayaan gaar ahaan abwaanada badan iyo eh, jabuuti maadaama ay tahay xarunta suugaanta iyo af soomaaliga ay ahayd sanadadan dambeba waxaa mar walba alaa kasoo qeybgeli jiray abwaano badan oo bartaa aan- ay ku kulmi jireen cumar kuul in badan oo soomaalida ah kamid ah abwaanadooda iyo suugayahankooga way yaqaanaan cumar kuul walaalusoo ku dhashay eh, degmada calicadda ee ka tirsan gobolka cali sabiix kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii cumar wuxuu ahaa macalin dugsiyada waxbarasho qayb weyn kasoo qaatay oo arday badan wax soo baray cumar taasi waxay dhexalsiisay inuu fan- eh, suugaantiisa kasoo bilaabo ay ahayd suugaan caruureed buug uu ka alifay iyo cd hees oo heesa su- isla suugaantaas oo heese lagu qaadaya laga sameeyey iyo qaar fara badan oo kale suugaantiisa kale caanka ah ee dadku aada u wada yaqaanaan Eh, sahre waxaa kamid a heesihiisa hees caanaha oo uu sameeyey markii la doora la- amase la caleema saarayaan idhaahdee ugaaska lama doortee waa la qabtaaye ugaaska beesha ciise ugaas mustafe hees geeska eh, africa aada uga caan baxday oo la idhahdo ugaas rooblow lagugu reeyey marka waxaan isleeyahay geeridan maanta ku timi eh, cumar daahir cabdi allaha u naxariistee waa geeri ree jabuuti iyo iyo suugaanta soomaalida oo dhanba ku timi waan gartay sagal ee maadaama uu cumar allaha u naxariistay ahaa een macalin goormaad u malaynaysaa inuu ku soo biiray bahda suugaanta oo uu si rasmiya uga xuubsiibtay suugaanta oo dabcan la sheego in waxyaabo badan uu kusoo kordhiyey sida aad adiguba sheegtay qaybo kala duwan oo aada u xiiso badan uu ku lahaa suugaanta soomaalida sahra dabayaaqadii sagaashaniyadii iyo- iyo bilowyadii labadii kun labadii kun ayaa cumar eh, daahir cabdi uu kasoo qayb qaatay barnaamij t v-ga jabuuti ka bixi jiray oo la odhan jiray tixmaal oo barnaamijka tixmaal oo ay daadihin jireen een, macalin riiraash iyo cabdalla xaaji iyo saxafiga weyne reer jabuutiye maxamed daahir barnaamijkaas oo oo ahaa mid mawaahibta dadka reer jabuutiya iyo dadka kale ee soomaalida abahe ba sugan yahanada hal abuurka ah ay kusoo bixi jireen halkaasuu kasoo shaacbaxay eh, fankiisu waxaan ujeedaa halkaasuu kasoo eh, yani bartaasuu kasoo baxay een cumar wuxuu ka mid ahaa ururka qoraaga iyo qalinleyda soomaaliyeed oo dabcan adiguna aad mas-uuliyiinta ka mid ahaan jirtay een bal doorkii uu ku lahaa ururkaasi soomaali been sahra horta ururka so ururkii soomaali ururka soomaali been wuxuu ahaa urur qalinleyda iyo hal abuurka soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya waana halka aanu isku baranay aniga iyo abwaan cumar daahir cabdikuul een cum- dabcan wuxuu kamid ahaa abwaanada waaweyn laakiin se wuxuu ahaa farxad iyo reynreyn mid kusoo kordhiyay mar walba meel kastoo aanu is aragno cumar kuul waxa aan kala tegi jirnay eh, sheekooyin cusub iyo qisooyin iyo taariikho aanan hore u maqal een abwaan cumar kuul sahra wuxuu ahaa qof bashaasha qof farxad badan qof mar walba madadaalo iyo majaajilo iyo kaftan badan qof inta hareera joogtaa runtii ay mar walba ku qosasho ayuu ahaa een cumar waxaan ku odhan karaa sahra wuxuu ahaa yacni qof weyn oo aada u culus oo ummadda reer jabuuti ka baxay si gaara iyo si guudba waxaan uga tacsiyadaynayaa dalka jabuuti iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay gaar ahaan gobolka cali-sabiix uu kasoo jeedo abwaanku Een, sagal dadka cumar kuul aadka u yaqaanaa waxay sheegeen inuu ahaa cilmi baadho dhinaca suugaanta gaar ahaan godadka kala duwan ee maansada soomaalidu gasho oo uu e, baryihii u dambeysay ku foognaa sidii uu isku barbardhig iyo ugu samayn lahaa cilmi baadhis macnaha iyo murtida halkaasi ku jirta E, waxyaaba uu idinla wadaagay ama buugaaguu qoray ama een, eh, kayd uu sameeyey ma jirtaa oo dadku hadhowto ka dheefi karaan
sahra horta aan waxaan aaminsanahay inuu abwaanku wax badan oo uu curiyey ay jireen saan kuu sheegay horta anigu intaan xagga aan anigu ka galay malaha waxaad xaggan isaga dhoweyn xagga waxbarashada iyo xagga caruurta iyo maadaama anigu raadiyga waxbarashada dugsiyada aan joogay n inuu curiyey qaab cusub oo suugaanta caruurta oo heesa uu ka dhigay oo dadka soo jiitay caruurtuna aada u jeclaysteen laakiin sahra godadka cusub iyo suugaanta uu curiyey kolley waxaan isleeyahay macadka cilmi baadhista ee jabuuti kayd bay ka hayaan Eh, waxaana ila tahay abu qof kasta oo in uun lagu tuhmayey inuu xambaarsan yahay kolley n macadka cilmi baadhistu dhaxal buu ka reebaa Eh, gadaalna waa laga faafiyaa
waa hagaag taasi waxay ahayd sagal cabdulqaadir axmed oo u waramaysay sahre ciidla nuur halkaad ka dhegaysaneysana waa v o a washington haatana dhegaystayaal bal dhinacii ciyaarahaan eegne kulamadii ay horyaalka ingiriiska ee xalay ay yeesheen maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka haatan si toosa ugu jira oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nala socodsiinaya maxamuud may maqashaa zahar haddaad umahadsan tahay haddaan horeba usii galo horyaalka dalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa west ham united hal iyo ever sunderland ayay kaga badisay leicester city darqi ayay kaga badisay norwich city oo waxa ay sii dheereysay hogaankii horyaalka dalka ingiriiska haatan shan dhibcood ayay ku hogaaminaysaa oo maanta kulamada manchester iyo arsenal ay ciyaari doonaan ayaad moodaa halkaa wixii ka dhacay in saameyntiisa iyana ay soo bixi doonto southampton gurigeeda ayay ku ciyaaraysa chelsea ayaa laba iyo hal kaga badisay stoke city laba iyo hal waxay kaga badisay aston villa watford iyo weliba bournemouth oo wada ciyaarana eber iyo eber bareja ayaa ku kala baxeen kulan adag oo west bromwich albion iyo crystal palace dhex marana saddex iyo laba waxaa guusha ku raacday kooxda west bromwich albion ee wadanka talyaaniga zahray kulamo doora oo dhacay laba kulan ayayba ahaayeene rome iyo empoli oo ciyaaray saddex iyo hal kooxda roma ayaa ku badisay ac milan hal iyo eber waxaa ku martay kooxda turino wadankii spain haddaan kusii qabto atletica madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysa habeen aan iraahday real madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysay isla kooxda kale atletica madrid oo isku magaalada ka dhisan yihiin ayay fooda isdareen waa la jabsaday real madrid oo hal iyo eber ayaa lagu dharbaaxay zinadin zidan guuldarro iyo wejigabax ayuu halkaasi kala kulmaya waa macalinka real madrid oo kulan labadan kooxood oo isnaceb oo aan isjeclayn dhex maraya markii ugu horreysana uu macalin yahay ayaa guuldaro dusha loo saaray getafe salta viga ka badisay hal iyo eber sportis gion espanyol afar iyo laba espanyol ayaa ku badisay real batis raya valacano laba iyo laba ayay ku kala tageen real sociedadna malaga hal iyo hal ayay ku kala baxeen mahadsaned maxamuud mascade sahraay maxaa noo xiga haatanna bal dhinacii heesaha innaga iyo mascade iyo dhegaystayaashuba aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heestii xoodaamo
sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayeyska daaqo baruu dhabaaqo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo adduuntayo xeedha faruu xarroo sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayeyska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jirayo duduntay iyo feedha farugu xardhoo وحوب دعسدايو سينتو دولكا حابتو وحوب دعسدايو سينتو دولكا حابتو وأن حجينيو وأن حجينيو ويلي مدن حسي بور وحرير تشالكيو مكامه لسودايو كوريلو حمبارو ogaale fuulo وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامين وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو والأرد كحيقين قربا حرامين marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba
codkaasi baxsan ee cabdi tahliil warsame ayaan idaacaddii aroornimo kusii gebagabayn doonaa sahre cidla nuur iyo sahre cabdi axmedba waxaan idinkaga sii tegaynaa maqalkaasi dhegahiina codka baxsan ee cabdi tahliil
This program has come to you from the Voice of America, Washington.